halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb saddexaad oo ku saabsan garsoorkii hore ee soomaalida dhegaystayaal gar aqoonta raggii lagu bartay ee toddobaadkii hore aan qaarkood halkan ka magacaabay ka sokow waxaa jiray nin intoodaasba ka cansanaa oo garsoorka soomaalida markii la xusaba lala xuso waxaa la odhan jiray faarax sanweyne soomaaliduse ina sanweyne ayay ku garan og tahay goor aan la sheegi karin goor ay ahayd ayuu waqooyiga dalka ku noolaa intaa wax dhaafsiisanse waayihiisii lagama yaqan sida sheekooyinka loo wariyo laga dheehan karase wuxuu ahaa garsoore aan weligiis gar uu naqay lagu durin ama inta geedkale lala tegay aan lagu burin ninbaase inta hogaha garta dhab u yaqaan haddana waxa ugu wacanba labada uu gartooda naqaayo midkood dhinaca saaree ina sanweyne waxay ku sheegeen nin aan waana eexad lagu xaman oo gardoonaha iyo garqabuhuba ay guddoonkiisa ku raalli noqon jireen taasna waxaad ku rumaysataa wuxuu ahaa ninkii lahaa waraahda hiddaha soomaalida shaaca ku noqotay ee ilaa maantaba lagu maahmaaho waraahda ah gari ilaah bay taqaan waraahdaas ah gari ilaah bay taqaan oo sidaan soo sheegay ina sanweyne loo saariyaa meel cidlo ah kama ay dharane wuxuu ku gebagabeeyey gar uu jeer naqay oo malahayga ka mid ahayd kuwii uu magaca dheer ku yeeshay waxaa la yidhi xoolodhaqatadii soomaalida ee xilliyadaas nin ka mid ah ayay beri hali ka luntay wuxuu raadiyo iyo ceel iyo cashin wuxuu ka baafiyaba maalintii dambe ayuu ka aqooday geel ay ku jirtayoo maantaas ceelasha midkood laga shubaayey dabadeed kii geela lahaa ayuu ku wargeliyey in hasha midabkaas leh ee geeliisa dalka kula jirta uu isagu leeyahay haatanna uu damacsan yahay inuu eriyoodo saabaadi iyo ninkeed arag baa ka dhexeeya laakiinse sida haddiiba caddaatay weedhaasi ninkii hasha hayey ma ay gelin oo baadi kugu raagtay inaad leedahaad mooddaa waatay ku maahmaaheene wuxuu ninkaasi kii hashu ka maqnayd ugu jawaabay hasha aad sheegayso anigaa iska leh kuumana aqoonsani haddiise aad igu haysato wax igula soo bax aysan ahayn danahaaga raaco oo ceelka isaga carrow ninkii hashar ahaa ayaa dabadeed isaga oo amankaagsan wuxuu beegsaday geedkii shirka guurtigii garcadaaga miidhan ahayd geedkii ay fadhiday markii isaga iyo boolicunkii hashiisa hayey ay isu dhagaysteenna boolicunkii oo ay malaha ka baqeen ayay hashii u guddoomiyeen kii lahaase ma samrine geed labaad ayuu gartiisii la tegay ha yeeshee wixii kii hore ka raacay wax la too ah ayuu kala kulmay mar labaad ayaa laga exday maalintaas bay ku yidhaahdeen hebelow gar iyo geed saddexaad ma u noqonaysaa markaas buu yidhi ninka inaysan weyne la yidhaahdo ayaan ku quusanaya geedkii inasan weyne uu duhuradii harsan jiray ayay labadii nini tageen oo sidaan soo xusay midi waa kii hashar ahaa kan kalena waa kii iyada oo baadi ah ay geeliisa ku jirtay isna damacsiiyey halkan markay sheekadu marayso waxaa habboon in la sheego in boolicunku uu qabay haweenay inasan weyne qudhiisa la walaal ahayd sidaasna uu garyaqaanku seedigiis ku ahaa markuu haddaba kii hashar ahaa uu dacwigiisii soo bandhigay kii ka hayeyna uu ku inkiray markii uu markhaatigii dhab u dhegaystay ayuu inaysan weyne gartii ku dhawaaqay isaga oo ka hormariyey afeef iyo cashar wax inaga baraaya garsoorkii hore ee soomaalidu siduu ahaa isaga oo aad moodo in seedigiis uu si gaara hadalka ugu jeedinayo ayuu yidhi warniyahow gari sodog ma taqaanoo seedi ma taqaan oo xidid ma taqaan oo tol ma taqaan oo wiil ma taqaan oo walaal ma taqaan oo hooyo ma taqaanoo gabar ma taqaan oo abti ma taqaan oo adeer ma taqaan oo shisheeye ma taqaan oo sokeeye ma taqaan ee gari ilaah bay taqaane nin yahow hasha lagaa heliyo ninkaas baaleheh u oggolow ha kaxayste hadalkama dambayn dabadeed ninkii hasha loo guddoomiyey ayaa kacayoo inasan weyne iyo guurtidii geedka la fadhiday gacan qaaday isaga oo ku celcelinaya weedha ah wallee inasan weynow magacaaga waan fogeyn waxaa la yidhi ninkaas oo waagii dambe qudhiisu gargooyo noqday ayaa markuu laba dhinac u garnaqaba wuxuu ku soo gebagabayn jiray inasan weynena u geeya midhaa sidaas mooye si kale gartaas looma noqo maalintaa kadib ayaa sida la weliye waxaa aada u caanbaxay faarax sanweyne iyo weedhiisii ahayd gari ilaah bay taqaan sida yaab leh ayay bulshadii soomaaliyeed ee uula dagaanka ahaa ay ina sanweyne ugu wada kalsoonayd taasna waxay wariyayaashu u daliishadaan oraah laga hayo reermiyigii waayadaas nin ka mid ahaa oo guuleed la oran jiray ninkaasiyo afadiisii ayaa jeer khilaaf culusi ka dhex dhacay khilaaf uu furdaamin waayey keligiisna uu u maaro waayey maantii dambe ayuu ku hamiyey maraha khilaafkoodu inuu dhammaan lahaa hadduu inasan weyne ka garnaqi lahaa waxaase loo sheegay in garyaqaanku indhowaaraba uusan degmada ku sugnayn sudcaal dheerna uu ku maqnaan doono markaas buu isaga oo caraysan afadiisii oo iyadana gaastiro la oran jiray wuxuu ku yidhi garta inasan weynaa loo geysan jiray gaastiraay innaga yaa ina kala guraaya dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waanaabo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebad